bismillahi raxmaan raxiim walaw abaara kowda duhurnimo ayuu qarax wuxuu ka dhacay xaafada farjamo la yihaahdo eeawo oo dhinaca koonfureed kaga beegan magaalada qaraxa wuxuu ahaa qaraxyadii shacabka soomaaliyeed ay la beegsan jireen nimanka khawaariijta ah sidaanu ku garanayna calaamadahoodii iyo sababaha ay shacabka ku leynayeen bayna kamid tahay wax laga cusub ma aha asahaase ciidamadayada ammaanka iyo aada iyo aada ugu dadaalay qaraxu wuxuu ka koobnaa laba qarax mid kamid ah wuu qarxay mid kamid ahna goobta ciidamada markay soo gaareen baa laga saaray meesha waan gartay marka khawaarijta ayaad ula jeetaa walaal khawaarijtu waa nimankan argixisada oo shabaab loo magaca waan gartay iyagu miyay sheegteen dabcan annaga cadow kale ma nimin cadow kale oo degmada ama gobolka gada ama soomaaliya markaan idhaahdaba cadow kale ku jira ma jiro degmada babal xaawan xilligana way xasilooneed oo hooyadeeda boqol kiiba boqol weeye kama jiraan dhacdooyin kale oo hadda ku jira ma jiraan qaraxyada ka dhici jirtay oo ilaa dhowr iyo toban gaaraya degmada soomaaliya saddexdii sano afarta sano gudahood yay ka mid yahay qaraxan waxaana cad inuu yahay mid sidaan informationada ku hayna nimanka shabaabku ay geliyeen waan gartay marka khasaaraha bal haddaad noo sheegtid walaal falilahi alxamdu khasaaraha ilaahay baa fududeeyey laba ciidanka iyaga ah ciidanka dawladda waxa weeye waa mid baa naga dhaawacmay midna wuu dhintay allah u naxariis gabar shacab ah iyo nin dhalinyaro oo shacab ahna dhaawac fududeey xil afarta iyo waxbaa waan gartay marka wax cid aad ku tuumaysaan dadaad u qabateen miyay jiraan
insha allahu tacaala dibbaan kaga soo sheegi doonaa howlgal lagu baarayo ayay ku jiraan ciidamada booliiska degmada beled xaawo baaritaan dheer iyo ciidamada naysumidda ay wadaan insha allahu tacaala annagoo aanan qarin doon mediahan usoo bandhigi doona nagalaala cidday kuhun iyo isbasta aan ku helna waan gartay maamulkiinu uu cusub yahay dhammaadkii bishii hore u qabtay xilka magaalada waxaa ka jiri jiray colaado bal meesha ay wax idiin marayaan iyo wixii aad ilaa imika qabateen annaga walaal waa runtaa magaalada balaxaawo xilli dhow colaado sokeeye ayaa ka dhacay oo si xun dad ciidamadayada iyo dad shacabba ku ba-ba-een alxamdulilah waxaa isugu yimid degmada balaxaawo maamulka tumalgaladka jubba madaxweyne ku-xigeenkii golahiisii wasiirada xubno kamid ah wasiir ku-xigeenkii arrimaha gudaha wasiirka caafimaadka maxaan ku yidhaahdaa ugaasyadii nabaddoonadii salaadiintii oo qaashii u dhalatay gobolka yaa isugu timid ergo gaaraysa laba boqol dood dheer iyo dawladda federaalka xubno ka socda iyo ciidamada amidka saraakiil ka socoto laba iyo labaatan sideed iyo labaatan casho waxaa socday shir looga hadlay inkhilaafka iyo dagaaladii soo noqnoqday ee ka jiray degmada balaxawo si ayada ahaydna waa la dhameeyey kadib waxaa soo baxay in shacabkii loo bandhigo maamul uu shacabku raalli ka yahay in la helo guddigii hore u hayay xilkana goobta ayada ahayd iyo shacabka hortiisa iyay xilka ka tiriyeen oo isku casileen kheyr allaha siiyo kadibna xubna guddi ah toddoba ah yaa degmadii loo idmaday oo ummadii shacabka ahayd ee deegaanka ku nooleed u xelay waan gartay marka rajadaad ka qabtaan in nabaddu ay taabo gasho oo ina dhibaatadaasi soo dhibaatadii hore u dhici jirtay soo noqonin intee bay leegta alxamdulilah aad baan ugu rajoweynahay degmada beledxaawo xilligan waxaa lagu tilmaami karaa xilliyada ay ugu nabadgelo fiicnayd boqol kiiba boqol waxaan dhihi karnaa marka laga reeba cadowga shisheeye oo faragelinta lagu sameynaya laakiin gudaha iyaga iyo shacabka iyaga gacanta isqabsaday waxa la wixii ka dhacayna xukun iyo go-aan iyo maxaan ku idhaahdaa waxaa laga gaaray talo wanaagsan nabadeedana nabad taabagashay oo gacanta dadka oo dhan ay gacanta isku dhigeen bay noqotay ma filayo colaad dambe oo gudaha iyaga inay soo noqon karto mana filayo